kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kimba mar kale kusoo dhawaada shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news dot com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog dot com dhegeystayaal sida aada la wada socotaan aanu si joogtaana idinku soo gudbinaynay waxaa safar ku marayey qaaradda yurub iyo qaaradda waqooyiga america musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee u cid mudane jamaal cali xuseen oo markaasi kulamo kala duwan la yeeshay jaaliyadaha reer somalilan ee ku dhaqan dalalka iyo qaar ka mida madaxda dalalka uu booqday iminka khadka telefoonka ayuu jamaal cali xuseen si toosa ugu jiraa kiyoo jooga magaalada seattle ee gobolka washington ee dalka maraykanka mudane jamaal kusoo dhawow qurbajoog
aad baad mahadsantay cabdilqaadir kulligiin waan wada salaamay waanu kaa qaadnay waxaad si kooban nooga warantaa mudane safarkan aad ku marayso yurub iyo waqooyiga america
bismillahi raxmaan raxiim kullay de horta sidaad u socotaanba asxaabta qaranku dee waa inta badan siyaasada somalilan waxaa qayb laxaad ka shaqaasa qurba jooga iyo saaxiibada reer somalilan qurbaha aan ku leenahay iyo hadday tahay dee qadiyada somalilan marka lagala hadlaayo madaxda caalamka marka safaradii hore qaar lamid iyo kuwana dee doorashadiina waaba kan imika dee waktigeedii la cayimay insha allah markaa safarkaygu waa safaradii hore kale ee aan de ugu diyaar garoobanay doorashooyinka iyo anagu kulamo gaargaara la yeelanay qaar ka mid ah madaxda wadamada aan tegaynay oo kaga hadlay qadiyada somalilan iyo gaar ahaan siyaasada geeska africa waa si wanaagsan waxaa jiray kulan aada la yeelatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka u k bal waxyaabihii aad isla soo qaadeen waxay nooga sheeg
waxaan kulam u k wasaaradda arrimaha dibadda waan la kulanay wadamo kalena waan la kulanay wasaaradahooda arrimaha dibadda laakiin maadaama aad weydiisatan u k waxay ka mid ahayd un arrimaha somalilan mashaariicda somalilan ee ay dalka u k ka caawiso iyo arrimaha doorashooyinka ayuunba ugu badnaa discushinka iyaga ama aan wadahadaladeeda aan la yeelananay anagoo inta badan dee isweydaarsana iyaguna aanu warar kala helno anaguna aanu warar maaragtay isla aanu isla qaybsano maadaama u k uu yahay wadamada aada inooga caawiyo xagga dimuqraadiyadda iyo xagga arrimaha nabadgeliyada iyo iyo iyo arrimaha bulshadaba waxyaalaha daruuriga ah ee somaliland ubaahan tahay dadkeedu ayaanu qaarkood kala hadalnaa mararka qaar oo aan u sheegnaa nidiska ama dadka baahida jirto iminka waxyaalahi ugu dambeeyaan kala hadlay waxaa kamid ahayd arrimahan ka dhacaya dalka yeman iyo saameynta a ku yeelan karanka somalilan maadaama dad qaxootiga oo ama dad dee dhibaataysana kulley usoo barabaxayaan dhinacan iyo somalilan iyo xagga security-ga sidii somalilan looga caawin lahaa anagoo ka codsanay oo weydiisanay somalilan taageeradeeda xagga security-ga weliba gaar ahaan marka la qaabilayo dadkaa tirada badan leh ee imanaya sidii loo eegi lahaa maadaama aynu ognahay yeman dhibaatooyin badan oo xagga security-ga ay ka jirtay dad badan aana igu soo hoos dhuuman marka arrimahaas un baan kala hadlaynay arrimaha kale somalilan kuseeya waan gartay hadday noqoto u k iyo haddii ay jiraanba dalal kale oo aad la kulantay wasaaradahooda arrimaha dibadda dabcan waxaad u gudbiseen mowqifkiina ku wajahan doorashooyinkan iminka dib u dhacaya mowqif nooceeya baad u gudbiseen maxayse idinka yidhaahdeen
mawqifkaasi waxaanu la wadaagnaa un tii ay isbahaysiga mucaaradku go-aanka ka gaareen si un baan fariintaas un baan anagu gudbinayna in in arrinkan uu yahay arrin mucaaradka oo dhan ay iska kaashadeen isbahaysiga mucaaradku mawqif adagna ay ka istaageen wayn ognahay oo somaliland den iyo dimuqraadiyadeedu waa waxyaalaha laynagu majiirtay kamid tahay ee caalam indhaha caalamkeena soo jeediyey dowladii hore ee daahir riyaale oo madaxda ka ahaa doorashooyin waa wanaagsan bay dalka ka qabatay oo indhaha caalamkeena loo soo jeediyey oo aada u wanaagsan kuwii un baanu doonaynay xanaqaadkii dimuqraadiyadda inaanu gutiin oo ay sidii inoogu socoto waxyaalaha aanu anagu eegayno anagoo dee dalka ma doonayno inaan dhibaato gaarsiino sidaan hore uga hadalay sidii kulmihi odhan jirayna odhan mayno baanu idha anagu dee dhegan dalka kasoo saaraynaha oo dagaal baanu gelaynaa oo dhibaata wax ku samaynaynaa laakiin anagu waxaanu depression mucaarad ahaan inaanu samayno oo dadka wacyigelino oo caalamka wacyigelino si doorashooyinku noogu dhaca doorashooyin xora iyo xalaala ayaanu doonaynay taasina waxaan xoog doonayna maayo wixii wacyigu uu keenayana waan ogol nahay baan nidhi wixii waxyiga aanu keenayna ma ogelin marka markii laga hadlaayo wixii technical ah korniska technicalka ah wayna ognahay oo imanka muu kordhinaya wuxuu kordhay laba sanadood ka hor markay dowladdu carabsoodenaysay xeer number thirty seven ee tii diiwaangelintii madaniga ahaa iyo tii maxay ahayd codbixiyayaasha la isku qasay ee dowladdu heshiiskii ay saddexda xisbi gaareen la saxeixay ee madaxweynehuna endosgareeyey markii ay dib uga noqdeen ay carqaladeeyeen markaasuu kordiska bilaabay mid imika bilaabmay maaha marka waanu arkaynay anigu awalba horena waanu sii sheegnay inuu kordis iman doono xagga markay noqoto doorashooyinka inkasta iyagu weli ku adkeysan jireen maalina loogu dari maayo kordis ma jiro wixii dee runta realityga laga hadlaabay ahayd iminkana waa anaga halkaa isla soo gaarnay marka waxaan caalamku dee usheegayno ina kordisku aanu wax fiican somaliland u ahayn dimuqraadiyadeedana u dhaawacayo waad ogtiino guurtida saddex afar iyo labaatan sanadood ayaa de weli arrinkeedu weli laalaadaa baarlamaanka odogteeda toban sanadood buu marayaa iminka dhibaatada jirta baarlamaankii baa hataa xeerkii iyaga lagu dooran lahaa ayaanay baarlamaankii ansixin oo oo waxa waxyaalaha ugu dhibaatada waaweyn ee dalka haysta ay kamid tahay marka waa in cid walba shuruucda dalka bilaadinku wuxuu isku ixtiraamaa ama dawladnimadu ay ku hana qaadaa marka sharciga la dhowraayo laakiin haddii dawladdu markay iyadoo u badanaysa ay tiraa sharciga hala dhowro iyadana ay sharciga ku tumanayso dee mid mid u wanaagsan maaha sababta iyada wixii sharci ka dhigayay waa dawladnimadeeda oo marka sharciga la dhowro marka haddii dawladda sharcigii ka tallaabsato oo ay dadkii doontay asduurto oo oo imanka shan sanadood baa contract la siiyey oo ummaddu ay dooratay shantii sanadood way ka dhamaanayaan iminka waxa weeyaan baarlamaa dastuurkii marka loogu noqdana dee waa la ogyahay dastuurku wuxuu odhanayo xaaladaha lagu kordhin karaayo xaaladina meesha ma yaalaan dalku marka wuxuu u baahan yahay marka in dadka isu yimaadaan oo dadkii akusaysay wada laga watashado laakiin dawladda hadday tirahdo anagu talena ma ogilin waxbana ma ogilin xoog baan ku haysanaa meesha dalba ka yeeli maayo shacabkina ka yeeli maayaan anaguna ka yeeli maayo waa gartay waxyaabaha aad kala hadasheen dowladahan aad somalilan saaxiibada yihiin waxaa la sheegayaa inay ka mid ahayd in cadaadis dhanka mucaawinada la siiyo somalilan oo kale ah waxyaabaha loo isticmaali karo inay ka mid noqon karayso in ama aad soo jeediseenba in cadaadis noocaasa la saaray si doorashooyinka xilligooda loo qabto taasi miyay jirtaa
waa dawladda ayaa ayaa ayaa dadka shacabka ka dhacdhacisa oo tiraahda waxaas cadaadis bana lagu wadaa shan turkumiyo ahaa kii ka qaylinayay iyagu weliba iyagu heshiisay la geli jireen dawladu iyagoo mucaarid ah oo ay somaliland dhaawacaysa annagu heshiisnana lamaanaan gelin maxaana lamaan gelin marna mana jecelin mucaawimiinka in dalka laga dhaa laga laga cunaqabateeyo laakiin dawladda in barashar la saaro oo ay waxa weeyaan waa waa muhiim weeyaan hadday toosanayso mucaarid hadday noqonayso dawladaha kale iyo iyo dadka dee dimuqraadiyadda somaliland iyo shicibkaba anigu aniga hore u sheegnay waxaan nidhi laba wax weeyaan mid waxa weya waata commissionka korniskooda commissionka ee technicalkaa waan ogon lahay laakiin laba wax weeyaan oo laakiin lix iyo labaatanka june way ka dhamaanaysaa madaxweynihii shantiisii sanadood ee contractka la siiye la dooftay maxaa laga yeelaya in la isaga yimaadaan wanaagsan baan nidhi dadkii ay khusaysanay isaga yimaadaan haddii naloo gogol fidin waayo markaa oo de dawladdu ay diido inay iyada keligeed tara tabamarorsato haddii oo tashi markaa ay diido de kala tashi baa dhacaya markaas bahaysigu macaarifka dib isugu noqonaya wuxuu ka yeeli lahaa talaabadaasi iyagaa soo saaraya waa gartay anoo su-aasha usoo noqon doona iminka sidaad la socoto carabkan aad ku dhufatay guddida doorashooyinka somalilan waxay cayimeen muddada ay suurtagalka ku tahay dhankooda inay doorashooyinka qabtaan oo ah bisha juun ee sanada ina soo haysa laba kun iyo lix iyo tobanka arrinkaas seed u aragtaa
nigo arrinkaa horta wixii commisshinku shaqadooda ay qabsanayaan iyagu iyagoo kolba wixii de ku wajahan eegaya laakiin anigu waxaan u arkaya shaksiya doorashada in lagu qaban karayo december january lagu qaban karayo lixda bilood ee dawladdu ay mar walba eegeyso lixda bilood marka laga hadlayo sharciyan marka laga hadlayo waxa weeyaan lixda bilood waa markay dawladdu within shanteedii sanadood ay ku dhex jirto weeyaan ayaa la yidhahdaa lix bilood ka hor ha dhammaato diiwaangelinta codbixiyayaasha laakiin dawlad xilligeeda dhammaaday oo expire shantii sanadood dhamaysatay de lixda bilood applicable maaha ama ma khusayso de waa gartay laakiin doodaasi markii ay taagneed waxa ahayd markii sharcigaasi baarlamaanka oo sida aad la socoto guddoomiyaheedu uu yahay musharaxiinta mid ka mid a mucaaradkana ka mid ah dalada mucaaradka inay ansixiyeen oo la sharciyeeyey oo aad soo dhaweyseen berigaa in madaxweynuhu aniguna maa soo dhaweyn aniguna maa soo dhaweyn shaksiya dee saddexda xisbi qaran shaksiyan wixii waa waxaa laga hadlayaa haykal dowladeed saddexda xisbi haddii ay soo dhoweeyeen go-aanka sharcigiina uu sidaa ku taabagalay Waxay ku soo in iminka la yidhaahdo lix bilood marka shanta sanadood eega daeeg la soco marka lixda bilood laga hadlaayo waa marka lixda bilood lixda bilood sharci bay noo ahaayeen waana marka shanta sanadood lagu ju- lagu dhex jiro weya laakiin marka waktigeeda dawladda dhammaado lixdii bilood adinka bil- ma- ma- ma- mayna khusaysan mayna khusaysan su-aasha laysma weydiiye
dee soo ma ahayn in laisweydiiyo laga doodo markaa dee lays weydiiyaa bay ahayd laga doodaa bay ahayd waa gartay laakiin war ka hadlay dawladda laakiin culays dadkii saartay marka compromise baa markaa loo sameeyey runtii waan gartay laakiin waxa weeya dawladda haddii loo kordhinaayo oo waktigeedii loo kordhinaayo in lagu degdegana runtii ma ahayn waxay ahayd in laga wada tashado oo arrinkan la- go-aan laga wada gaadho oo Weli- la yidhaahdo arrin- haddii wax lixdii bilood markay dhammaadaan ee ay dawladda waktigeeda dhamaatay lixdan bilood mayna khusaysan mise inama khusaysan su-aasha la isweydiiyaa iminka soo jeedinta guddida doorashooyinku waa uun mid farsamo Laakiin- la- laakiin iska daa taasi hadday dhacday waa okay guddida doorashooyinkuna xaq bay u leeyihiin shaqadoodii bay qabsanayaan laakiin haddana waxaad arkaysaa iyadoo weli haddana guddida doorashada shaqadoodii qabsata waa la juqajuqaynaya waxaad arkaysaa niman doxokiyeed oo meelaha ka hadlaaya oo hadday tahay bulshada hadday tahay dawladda hadday tahay dhinaca kaleeto marka dee nidaamkii weli in laysu yimaado xataa shantii sannadood baa dhammaanay maxayn ka yeelaynaa weli laysma weydiin waan gartay Eh, fiican ummadana in dee mar walba la- khalkhal la geliyo maaha ee waxa wanaagsan in wixii dadka miis isugu wada yimaadaan oo oo inta la wada fadhiisto la yidhaha war maxaynu yaallaa arrinku saas u dhacayaa laakiin dawladdii garwadeenka ka ahayd oo madaxweynihii dhama haddaanu dadkii isugu yeedhaynin oo aanu organise garaynayno oo isla isaga aabba ka ah meeshii berigii daahir yaal oo madaxweyne ahaa uu isugu yeeri jiray mucaaradka oo oo la tish- oo la tashan jireen oo la fadhiisan jiray oo maxaa la yeelaa baa loo jira xataa marka kudhiska laga hadlaayo waa gartay dowladan kulmiye ilaa intay timid ilaa wada tashi meesha ma yaalo mar walba waxa weeyaan annagaa meesha haysana annagaa xoog ku haysana annagaa wax walba samaynana weeya ayuu arrinkoodu ka dhammaan waayay waa gartay En- en, mudane jamaal cali xuseen musharaxa en, xisbiga mucaaridka ah ee ucid ayaa tahay En, marka si dhaba loo eego saddexda xisbi qaranba marka xitaa laga yimaado en, ucid En, ma la odhan karaa diyaar baa loo yahay in iminka doorashooyin xilligoodii dhaca ay ay qabsoomaan marka la eego in saddexda xisbiba aanay xitaa lahayn en, musharaxyo dhaba oo shirweyne lagu doortay oo markaa cayimaya cidda musharaxa tartanka madaxweynaha uga qaybgalaysa iyo ku-xigeenka aanay jirin in doorashooyinku ay dib u dhacayaan en, may ahayn uun dhanka xukuumadda waxay ahayd uun nidaamka siyaasadeed ee somalilan en, en, mid wada saamaynaya ama en, mas-uuliyadda wada saaraya gidi dhinacyada siyaasadda ee somalilan miyaan saa la ohan karin
saddex xisbiyaha isku darin annagu xisbi ahaan laba sannadood ka horban annagu musharaxiinta iyada iyo golaha iyagii dhexeeya procedurska iga marnay annagu diyaar baanu ahayn in badan eh, ummadda somaliland loo odogtay inaan golaha iyagii dhexe tursanay inaan musharaxiinta iyada dooranay inaanu gudbinay Eh, laakiin labada xisbiya kaleeto waa ka magan tahay waana runta oo imika dhibaatada jirta waxa weeyaanba xataa baarlamaankii oo iyadoo labadii doorasho laisku darayba ayaa xataa xeerkii lagu dooranayo baarlamaanka ayaa laftigiisa qabyo ah oo aan weli la ansixin oo baarlamaanku aanu ansixin marka dawladda wax way ku leedahay dawladda iyada haddii aabihii kaa doorashooyinka ka mas-uul ah inay dardar gelisaa ila watii xeerarka kalaba dhaafsanaysay baarlamaanka baarlamaankuna inuu xeerkii lagu dooranayay inuu isaguna sanaysa sababta waxaad moodaa baarlamaanka kudhiso inuu doonay iska fadhiya aanu doonaynin in iyaga doorasho ay galaan laftirkooda marka hanaanka dimuqraadiyeed wuu dhitirayaa qaladaha badanna wuu jiraa in la saxo baa la doonayaa oo la sameeyo si ummadda caalamka loogu soo jeesato oo somalilan hanaankii dimuqraadiyeed lagu soo caanamaalay ay inoogu socoto laakiin hadday noqoto you scratch my back I scratch your back baarlamaankana wuxuu doona dawladdu waa saxinaya dawladdana baarlamaanka in markay doontaan kaasiso marka kalena ay iska daynayso Eh, si wanaagsan maaha oo- oo oo dimuqraadiyeed in lagu hana qaadaayo waan gartay Eh, inaynu inaynu taa ka gudubnaa wanaagsan eh, oo aynu doorashooyinkana samaysano dadka dalkana loo shaqeeyo doorashooyinka oo keliya maaha hawlihii ummadda ee dalka ayaa la gabay oo dhibaatooyin fara badan baa jira oo naga haysta Eh, xisaab la-aan baa inaga jirta dalkeeni boob baa jira waxaa jira wadatashi la-aan baa jira En, hantida um- dawladda ummaddu ay wada lahayd oo la wareejinaya jira warshado dhan oo laiska wareejinaya jira warshadaha maxaa lagu wareejiyey yaa loo wareejiyey maxaa dadka loo siiyey maxaa tender loo sameyn waayey lacagta la kala siistay waa maxay xagee lacagtii ku dhacday waxaa wax isweydiinayaa meesha ma jirto imikana waa adiga arkay oo dekadii berbera haddaba imika laftirkeedii la yidhi waa la wareejinayo wax allaalay iyo wax lagu wareejinayo structure lagu wareejinayo waa meesha dhamada dhagaalu inooga soo baxayay waan gartay In- ma jiro waxyaabaha xukuumaddu ay ku doodayso waxaa ka mid ah in dekeda maalgashi loo daydayayo si ay ula jaan qaado dekedaha kale ee geeska africa ee tartanka kula jira dekeda berbera haddii maalgashi dibadeed loo helo caalamiya mudane jamaal waxaan filayaa in in in aanay dood ahayn maalgashiga balse ay tahay xanaanka iyo habka loo maareynayo maalgashi loo helo dekeda xanaankaa maxaad ku dhaliilaysaa iminka ay xukuumaddu u marayso anigu waxaan ku dhalinayna anaan ku sheegay anigu waan u tagnay horaan ugu sheegnay maalgashi maanaan diidin baan in maalgashi diyaar dalku yahay waxaanu diidnay xanaanka loo marayo maalgashiga waad ogtay waad ogtay inuu xisbiga kulmiye ama madaxweyne silaayo waa youtube-kay ku jirta isagoo ka hadlayo le sharciyadii iyo heshiisyadii lagal dalka lala galay lama marin baarlamaanka isagoo ka cabanaya aljaabiri oo loo xilay hargeysa berbera keligii iyo xoolihii isagoo ka cabanaya ayaa meesha ku jirta maantana wixii jaabiri ka weyn baaban sameynaa dekadii baan wareejinaynaa ummadii ummadeyna waa inaad ummadda usoo bandhigtaan oo yidhaha barnaamijkan wadna shirkadahooda waa sidan wuxuu waa inay transparent noqdaan wax cadda ay noqdaan daahir iyo ashamis waa inay noqdaan oo dadka wada arkaa waxa faaida ay u keenayso ummadda u keenayso shirkada lacagtay gelinayso halka lagu shabeeyo inspectionka dadka shaqaalaha wax laga yeelaayo faa'iidada ay noo keeni doonto volumka ama bis volumka ee dekadu intuu intuu intuu imika yahay intuu geyin doono war waxaan waa inay wax transparentna ay noqdaan oo cad laakiin dawladda waxaa ku dhalinaya dawladda laba shirkadood oo oo oo laydkaa tii berbere iyo tii hargeysa si transparent ka samayn kari weynay ee ciday doonto iska siisay ee ka dhaga adeegtay dawladdaas in ku aaminaa in in ay dekada berbere maalgashi u raadso ay wareejiso anagu aan ka duulaynaa waa taa weya waan gartay balse marka la eego dekeda berbera oo maareeyo lahayd intii somalilan jirtayba maareeyo quraata uu inta ugu badan maareeyaha ka ahaa dibudhacyada ku xiran guud ahaan magaalada berbera marka la eego miyaanan loo baahnayn in intaa kudheeda laga hadla islamarkaana ay mucaaradku soo bandhigaan habaha iyo tabaha ugu haboon ee dekeda berbera oo ah isha dhaqaale ugu weyn somalilan sidii horumar loo gaarsiin lahaa ama loo qaramayn lahaa maxaan soo bandhignaa sotana la dhegeysanayba anigu anaa dekedaha ka shaqeyn jiray anaa financing anaa bankarka ahaan jiray dekedahana waan garanaya sida u shaqeeyaan marka privatization laga dhigaayo dadka shirkada lagu wareejinaya barsaska loo maro anaa waan garanayna waxa weeye anaga waxaan u aragnaa dekedaa berbera habka loo marayo dawladda aynu ku aamini kari weynay hantidii ummadda iska iibisay ee shirkadihii maxay ahayday shirkadii yaryaraa ee laydka iyo brocesskoodii aan hagaajin kari weyday anugu malayn karan maayo dekeda berberana hagaajinaya laakin dekeda berbera waxaa ogaadaan inay arrinka weyn u yahay cabdaladna uu ku keeni karo shicibkuna ay kacdoon dadweyne ay keeni karayso sababtaa laga aamusi maayo arrinka berbera shicibkuna sida looga aamusay laydkii iyo iyo iyo kuwaas cid uga aamusaysaa ma jirayso waan gartay shaksiyan sidaan u arkaa halka loo maraya ee kolba dhuumaalaysiga ah ee kolba maalinta shirkadaasa lala wadaa maalin kale shirkadaas midda kale aan midka aan aan arrinkan ku sheego arrinkan maalgashiga ee berbera maaha arrin iyaga oo ay balaadeen daahir riyaalaa ku wareejiyay filekaasi anu daahir riyaal two thousand sixki waxaan kula kulmay magaalada nairobi berigii uu madaxweynaha ahaan kusoo dhaweynay waxaan ka hadalnay arrinkaa dekeda berbera iyo dad doonaya inay maalgashi sameeyaan madaxweynaha waxaan ku wada maxaa dhacay ood u eegi weyda shirkadahan qaarkood wuxuu igu yidhi shirkadaha qaarkood waxaan u eegi waayey waxay doonayaan iyo waxaan inagu aanu rabnaa waa laba kala gaara anigoo danta qaranka eegaya ummadda berbera dekeda berber ku hoos noole ka shaqaysa eegaya iyo nimankan oo doonaya intaasu sanadood inay la wareegaan way igu adkaan kari weyday inaan xoolahaygii iyo dadkii mushaharkii aanu siina ciidamadeenna inaanu shirkad u daba fadhiisano sababta waa waa waa strategically waddan aan weli la ictiraafin baynu nahay dhibaato carqalad bay nagu keeni karaysaa haddii aynaan si xooga uga fiirsan annaguna mucaarad ahaan waxaan uga qaylanaa beritoole hadday nimankan dekeda berbere iska wareejiyaan oo dhibaato ay nagu keento haddii ilaahayba nagu guuleeyo da carqalad bay nagu keenaysaa waxani waxaan ay iminka samaynayaan heshiisyadan aan la ogeyn ee beenta ah qaarkood carqalad bay nagu keeni karayaan waddankana dhibaatay ku keeni karayaan waan gartay marka waa in pressure la saaraa ummaddu ay ogaataan waxaan inay anagu ma diidanay halkaa ha soo dhigaan waanala bal halkaas ha soo dhigaan baahiriya shamsa ka dhigaan hadday ummadda wax daran u hayaan anagu mama diidanin be waa si wanaagsan la shaqaynano la hagaajinayna hadday doonayaan waa gartay haddii aan usoo noqono su-aashii ahayd lix iyo labaatanka juun sanadkan marka la gaaro nidaam nooceeya hab iyo hanaan nooceeya ayaad jeclaan lahaydeen in dalka hadiiba ay suurto gasho in sanad dib loo dhigo doorashooyinka hab iyo hanaan nooceeya ayaad jeclaan lahaydeen inaad ama aad soo jeedin lahayd in dalka ilaa xilligaa lagu gaaro anagu aniga horta de xisbi xisbiyada isbahaysiga mucaaradku waxay yidhahdeen dawladda horta shanteedii sanadood uu ka dhamaaday annaga waxayna yidhahdaan deelinka ciidanimada ay dooran waa run oo anagana lama dooran ona lama sii iyagana waktigii waa ka dhamaaday lix iyo labaatanka juucii ka dambeeya contraagii la siiyey shantoodii sanadood uu ka dhamaaday isku mid baanu nahay ina wey haddii si loo eego laakiin waxaa wanaagsan si hanaanka dimuqraadiyadda inoogu sii socdo oo laynoo sii gaarsiiyo in miiska la isugu yimaado la wada fadhiistaa fiican oo uu madaxweynuhu dadka isugu yeedho sida aan kuu sheegayna dawladdu markii hadday de iyadu ixtiraami weydo hanaankaa wadatashiga ah kala tashi baa dhici doonta isbahaysiguna waa kii ku dhawaaqay ee yidhi dawlad wadaag baa samaynaya marka kolley ma doonaya inaan kasii hordego dee wadankiina waan kasoo maqanahay wax iga dambeeye oo wada hadalla iga dambeeyena kama warhayo waa gartay marka waan la sugi do- waan la sugi doonaa isbahaysigu caaradku wixii ay soo saaraan ayaan anagu taageersanahay soo maaha in in in haddii een, isbahaysigu uu soo jeediyo talo een, ku wajahan sida sanadkaa een, een, lagu gaarayo doorashooyinka inay noqdaan qaar sharciga waafaqsan een, dastuurka somalilan kuma jirto dowlad wadaaga in doorasho lagu gaaro Si- sidaanay ugu jirin in- Shar- sharcigana kuma jirto inay iyagu iska sii haystaan oo xaaladaha loogu kordhin karayo un de waa wax dastuurka ku jirta laakiin marka la eego een, een, dhaqan siyaasadeedkii somalilan ee dhawaayeen soo dhaafay madaxweynihii hore tiraba dhowr jeer ayaa la kordhiyey tii oonan een, dama haddana somalilan haddaynu maalin walba nidhaaftaada ku soo dhibaato maaha kulmihiina kuusha ka tacadaadaya maaha madaxweynahan hadda joogana ninkii yidhi maalin ay ku dareemayso soo maaha inaan taa ka eegnaabaa wanaagsan in laga wada tashadaabaa wanaagsan laakiin dhaqan siyaasadeedkii somalilan ee jiray wuxuu ahaa wadatashi bu ahaa wadatashi daahirayaal wuu la tashan jiray hataa iyadoo la kordhinayo la tashan jiray xisbiyada mucaarad hadday dhaqan siyaasadeedkii laftirkoodii ka leexdaan oo wadatashigii diidaan de waa taan kuu sheegaya kala tashi baa dhacaysa de markaa dalka dan miyay ugu jirtaa in haddiiba xukuumaddii aad sida aad adigu hadalka u dhigayso iyadu sharcigii ku tumatay idinna aad ku tumataan sharcigii oo tirahdaan dowlad kale aanu ka barbar samaynaynaa tusaale ahaan taasi maxay soo kordhin karaysaa baad malaynaysaa anagu anagu maana odhan dawlad kalaan ka barbar samayna dee kala tashi muxuu yahay markaa
kala tashigu de wuxuu noqonayaa kala tashigu dawlad kala samaysi maaha Ay.
kala tashigu shicibkaan ula tashanaynaa anagu odayaashaan ula tashanaynaa dadkaan ula tashanaynaa wixii markaa go-aan la gaaraan markaa aan samayna wey kala tashigu waa si wanaagsan ilaag maaha ilaag maaha anagu inta halka istaagna odhanaya dawladda annagas magacaano wasiir hebel iyo wasiir hebel baa jira waan gartay micnaheedu waxa weeyaan dawladdaana hadday idin diiday inay la tashato kala tashi baa dhacanaya shicibka iyo ummadda la tashanaya iyo odayaasha dalka waan gartay Ah.
haddii aan arrintaa sharciga kusii soconno ee dalada mucaaradka ee aad dhowr jeer ba imika carabka ku dhufatay een, dabcan waa xisbiga kale ee mucaaradka ee wadani ucid iyo madasha wadatashiga soo sidaa maaha
ha Een, sharciyan madasha wadashashigu kama mid aha hanaanka siyaasadeed ee ee dalka ka jira Een, h- Waaw.
soo jeedin intee la eg ayay ku yeelan karaan wadahadalladan imika dhex maraya dhinacyada siyaasadda somalilan mayo nimankan horta waa niman dalka usoo halgameyn waa nimanka odayaasha dalka shalay tolaba dee sinaayo qaran qaran oo iyadoo bilaa sharci ahayd buu la tashan jiray oo dee dhiil la geli jiray laakiin anagu odayaashan de fikradooda dhegeysan xisbiyada macaaridka aday kasoo godaa laakiin iyagu iyagu waa pressure group waa pressure group iyaguba iyaguba may odhan anagu sharci baan oo waxbaan dee xukuwad marka ay shir jiraayid qabtaan oo yidhahdaan madaxweynaha somalilan een, ma ictiraafsanin lix iyo labaatanka juun een, eh, sanadkan wixii ka dambeeya dallad mucaaradna aad wada tihiin qudheedu miyaanay sharciga baalmarsanayn amaba aanay een, dhiilo colaadeed een, ama siyaasadeed aanay hayn arrintaasi war somalilan sharciga waa lagu tuntaynay oo dawladdaana ka koowa dawladdii dhammayd iyada sharciga ku fadhiday ee iyada sharciga uu iyada ilaalinayay waxeedii ayaa iyada sharciga baal martay oo ku dhufatay haddii dawladda iyo dadka u horseedayna sharciga ay ixtiraamto ummadda kalena waa ku dayanaysa waa ixtiraamaysa jamaal waa si wanaagsan een, een, musharax Ah.
Een, dhaliilaha dowladda een, waa mucayinoo een, dee waad ka hadashaan laakiin dhaliilaha qaybaha aad idinku ku leedihiin ee baal ee, sida een, sharciga oo la baal maro oo ay ka mid tahay arrintan madasha oo aad idinku khaasatan xisbiga cud ahaan aad abaabusheen ood samayseen ood isugu keenteen iminkana aad een, dallad la samaysateen xisbiyada mucaaradka een, madal aan sharciyan la garanayn dastuuriyan halka ay siyaasadda somalilan ay ka soo gelgelayso iyadoo shaksiga reer somalilan dastuurka somalilan uu een, u fasaxayo inay is-abaabulaan inay ka hadlaan siyaasadda inay eh, siyaasadda ka mid noqon karaan balse in ay shir jaraa'id qabtaan oo aad idina eh, la qabataan oo ay siyaasadda somalilan weliba si adag oon isu soo jiid iyo een, een, een, wadatashi ku salaysnayn ay uga hadlaan maalin walba dee qudheedu miyaanay ahayn dhaliilaha mucaaridku ay leeyihin sida baarlamaankan iska fadhiya ee gudoomiyahoodii uu dalada uga mid yahay kudheedu sharci darada u tahay marka marka la eego dhaliiluhu dhan walba way ka jiraan soo lama oran karayo
horta dhaliilaha somaliland meel walbuu ku badanaya laakin dhaliiluhu dee dowladda cid- ummaddu cid bay dooratay oo u ah hogaan soo maaha waa sax
hogaankii la doortay wuxuu ahaa xisbiga kulmiyu ahaa sax xisbiga kulmiya laftirkiisu markuu mucaaradka ahaa qaladaad wuu sameeyey mucaaradkuna ma wada saxsanaan karaayo baarlamaanku qalad wuu leeyahay oo aniga kuu sheegayo ee kule sharcigii lagu dooranayay bay ilaa haddadaasi aanay samayn laakiin dastuurka somaliland wuxuu xaq u siinayaa shaksiyaadka inay tabaabuli karaan oo siyaasadda ay ka hadli karaan maanta somaliland waxaa ka jira shaksiyaad ay dowladdu dinta soo abaabusho hadday tahay madax dhaqameedyo iyo hadday kaleeto oo bilaa sharci ah ay soo fadhiisata tifiyada dowladdaana u horseedaysa in sharciga lagu tagto sitiin saniskii wadanka ee kada hadday dowladda sharci kasoo saari lahayd oran lahayd walaa annaga walaa cid kaleeto oo samayn karta oo aan xisbiyada mucaaridka ahayn ma jirayso oo iyadu laftigooda ay joojin lahayd abaabulkan iyo waxaana ay wado de waxa weeyaan dadku way xis- way ixtiraami lahaayeen sharcigeedii laakiin markay dowladda iyada laftirkeedii ay sharciyada ku tumato dadkii city senatka ahaa la maxaad u malanaysa laakiin waxaan kuu sheegayaa odayaashan madashu waxay arkaan khatarta wadanka kusoo socota waa odayaal dalka dad kale dalkana ma burburinayaan yes si adag ha u hadlaan laakiin waa niman tii la garanayo iyo hebel iyo hebel loo garanayo ee usoo dagaalamay dalkan meel wanaagsanna eh, la doonayo oo iyagu aan xunaan la doonayn niman kursi doonaya maaha oo iyagu waba ka independent oo adiga arkaayo inaan xisbiyada mucaaradka xataa ka tarsanayn marka ixtiraam gaara bay leeyihin ila sameeya waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay een, waxa uu ahaa een, musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid mudane jamaal cali xuseen oo khadka telefoonka iigu waramayay kiyoo jooga magaalada siyaarl ee gobolka washington ee dalka maraykanka intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo